kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnay magaalada jawahar toddobaadkii baadahan oo kale ayd dhegeysataan waxaanu kusoo qaadanaa mawduucyo kala duwan oo la xiriira waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada ku xiran toddobaadkana barnaamijka waxaanu kusoo qaadan doonaa xaflad isugu jirta qur-aansaar iyo sagootin loo sameeyey ardayda fasalka afaraad ee dugsiga sare ee wax ka barata iskuulka sheekh xuseen cadde oo ka mid taha iskuullada ku yaala magaalada jawhar ee u diyaargarowaa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo azaare cabdixuseen sidaa tordhaca barnaamijka oo ku maqshan toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa xaflad isugu jirta qur-aansaar iyo sagootin loo sameeyey ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare kana dhacday gudaha iskuulka sheekh xuseen cadde ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka iskuulka sheekh xuseen cadde macalimiin ardayda loo sameeyey xafladda iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaan siin doonaa qaar ka mid a ardayda loo sameeyey xafladda islamarkaana ka hadlay dareenkooda alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan u mahad celinayaa alle awalan wa aakhiran kadib waalidiintii halkan juhd iyo dadaal inoo soo bixisay kadib waxaan u mahad celinayaa macalimiinta aadka u qiimaa badan aadka u sharafta badan kadib anigoo ka tirsan ardayda shuxsan cadde oo matalayo ardaydoo idin waxaan maanta waxaan halkan ku qabsanay waa duco macalimiinta inay duceeyaan iyo macsalaameysa iyo inay cafiyaan macalimiinta waxaan ka codsanayaa anoo maamulka ka bilaabaya iyo macalimiinta oo idil inay nabad cafiyaan anagoo matalaayo ardaydo idil anagna waan cafine cafi ayaan weydiisanayna wasalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan halkan ugu mahadcelinaa allah subxaana wa tacaala sidoo kale macalimiintana sharafta le ee halkan iskugu imaaday saaki inay farxadda nool qaybsadaan marka xigta waxaan u mahadcelinaa ardayda iskala soo dhiganay sanado sanado badan oo halkan saaki noo noo joogaan dhammaan ardayda macalimiinta maamulka dhammaan waa idiin salaamaya salaan kadib waxaa matala ardayda gaar ahaan waxaa u hadlaa ardaydeena oo macalimiinta sanadadii u dambeeyey oo dhib iyo rafaadna oo macalimiinta lasoo marnay macalimiinta inay nacafiyaan rabnaa dhibaato qas wixii soo sameynayba inay naga cafiyaan ee naga raali noqdaan hadalkay ugu dambeyn wuxuu kusoo koobaa macalimiinoo naga raali ahaada nagaga raali ahaada salaan kadib aaday umahadsanyihin macalimiintan waxaan ka codsanaynaa inayna cafiyaan gaar ahaan fasalka fonfoor oo aad u qaseen aad u dhowna ka codsanaynaa tan kaleente waxaa mahad ilaa ilaa mahad u sugnaatay iyo ardayda ani xitar ka mid oo intaan dadaalkan iyo quruxdan soo muujiyeen sabir iyo intaan kusoo gaaranay hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan oo barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar markana waxaan siin doonaa qaar ka mid ah macalimiinta iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda oo halkaasi kasoo jeediyay hadallo dardaaran ah aan jooga xafladan sidaan ognahay waxaan isugu nimid in macalimiinta ardada ay u duceeyaan ardadana ay macalimiinta macsalaameeyaan maadaama wax badan la isla soo joogay la isna cafiyo dadka marka uu muddo isla joogo wax badanaa dhex maraya inahaasaan isugu nimiday iyo dardaaran hawsha markay meelahan gaarto kow waxaa laysu dardaarmaa alla ka cabsi haddii ilaahay laga cabsado cilmigu wuu fududaanayaa ilaahay wuxuu yiri wattaqullaaha wayucallimukum ullah haddii ilaahay laga cabsado wixii culaysa oo imtixaanka uu ka mid yahay wuu fududaanayaa ilaahay wuxuu yiri waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib haddii ilaahay laga cabsado man yattaqi illaaha manta waa asmaa'u shuruudaa la yidhaahdaa ficlu shardi iyo waxay qaadahaysaa jawaabu shardi haddii taqwada ilaahay la helo waxaa la helayaa oo naloo ballan qaaday makhraj wax allaale wixii culays soo yimaad meeshaan uga bixi lahayn iyo inuu ilaahay arsaaqda noo fudaynayo aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran qofka ilaahay ka cabsado ilaahay umuurtiisa wuu fududeeyaa dembigiisaa la dhaafaa waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajran yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan wayukafir cankum sayi'aatikum marka waxaa laga rabaa kow inaan ilaahay ka cabsano imtixaana u socdaa haddaad tiraa ka hor adiga oo saaki salaada subax markay caddaatay kadib dukaday iyo qofkii xala toban sac soo kacay ama sagaal sac soo kacay wayse qaatay laba ragcad dukaday kadibna su-aalihii iyo buuggii iyo wixii akhriyey salaada subax jamaacada la dukaday hadday gabar tahayna awalkii ka dukatay buuggeedii akhrisatay ma u malahaysaa labadaas arday inay isku mid yihiin abaddan wax haddii ilaahay laga cabsado wax walba waa fudud yihiin waa fududaanayaan waxaa la yidhi imaamu shaafici a wuxuu xoogay wuxuu ka sheegtay faham yaro waxbaa dhibay markaasuu wuxuu yidhi shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki almacaasi wa akhbaranii biana alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi wakiican waxaan u sheegtay shiikhiisi waay wakiic suuca xifdii xifdigayga xumaantiisa fa arshadanii wuxuu ii hanuuniyey oo ii diray ilaa tarki lmacaasi dunuubta inaan ka tago macaasida maxaa ka mid a salaadii iyo weysadii iyo wixii in lagu cayaaro wa akhbaranii wuxuu ii sheegay biana alcilma nuurun inuu cilmiga nuur yahay wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi nuurka ilaahayna caasi looma hanuuniyo marka nabiga saxaabta marka ay yidhaahdeen noo dardaaran khudbo dheeruu nabiga akhriyey xadiidu cirbaad waa aragnaa malaya arbacinnimo buu ku qoran yahay khudbo dheeruu nabiga akhriyey oo wajilat minha alquluub laabta ay jilicday wadarafat minha alcuyuun indhahan idin ay kasoo daadatay markaase waxay yidhaheen rasuulka ilaahayow waxaad na wacdisay wacdi laabtayna ay jilicday indhahaynay ilimoodeen fawsina noo dardaaran nabigu wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allah waxaan idin dardaarmayaa alla cabsidiisa marka howlaha markay meelahan oo kale gaaraan oo lasu dardaarmayo oo la kala tegayo aayadda qur-aankana waa tay ahayd walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah kow horta waxaan su dardaarmaynaa inaan taqwada alla ka cabsiga ku dadaalno haddaan isla joogno iyo haddaan kala tegaynaba waxaan idinka hambalyaynayaa dhabar adeega aad u soo dhabar adeegteen sanooyinkii waxbarashada qaarka dadka horteyga fadhiyo waxay isugu jiraan dad saddex sano aan dhehe dad afar shan sano oo waxbarashada hayay iyo wax ka sii badan qaaraa waxaa laga yaabaa inay halkan ay ku yimaadeen iskuulo kale inay todobaad kusoo dhigteen oo inta sideedaad dugsiga sare ay ku dhamaysteen qaarna waxaa laga yaabaa in maarkaysa ay saddexaadkii iyo afaraadkii iyo maarka marka waqti badan bay waxay soo sameeyeen naf qurisay soo sameeyeen iyadoo ma arkaysa aan dhihi karo dadkii meeshaan dhiganaya qaarkood ayagoo waxbarashadii waayo oo waxbarashadii haayo ay naf waayeen waxaan dhahaynaa oo ma arkaysa aan leenahay wiil aan xasuustaa oo ardadeena ka mid ahaa oo halkaan hadda ka maqan inaan u ducayno ilaahay ha u naxariisto asigoo waxbarashada haayo ayuu naf waayay asiga waxaan isleeyahay intaa kadib dadaal form four kuma dhammaado dadaal oo waxbarasho form four kuma dhammaado dadaalka waxaa la rabaa inuu aad iyo aad ma arkaysaa oo weji badnaado hal wejina uusan lahaanin dhowr weji baa ma arkaysaa aa lagu dadaalaa dhinac kastaa loo dadaalaa dhinaca diinta iyo dhinaca ma arkaysaa adduunyadaba markii diin la yidhaahdo waa wax waliba ma arkaysaa adduunyadaada iyo aakhiradaada kusan waayo maxaa yeelay diinta kaligeed adduunye ma aha diinta waxa waaye adduunyadan iyo ma arkaysaa iyo diintaba way isla socdaan adduunyada hagaageeda iyo quruxdeeda waxay ku jirtaa in diinta lagu dadaalo haddii diinta aan lagu dadaalin adduunyadaada ma arkaysaa qurux ma bixinayso haddii ma arkaysaa oo aa iska dhahdo waa iska fadhiisaha wax fadhi ku imaanaya ma jiraan wax waliba waxay ku yimaadaan dadaal qofkii dadaala ayaa wax barta qofkii wax bartana sidiinoo kale ixtiraam buu lahaadaa qofku wax barto ixtiraam buu lahaadaa maxaa yeele ninkaan wax baranin ixtiraam maba lahabo ilan qof wax bartay wuxuu garanayaa qofka wax baray qiimihiisa qofka dhalay qiimihiisa qofka abuuray qiimihiisa intaasoo dhan waxa lagu gaara waa maxay in wax la barto haddii waxbarashadu marka aan soo koobno oo la yidhaahdo hal meel le wax laga barto laftirkeeda waxa waaye dhidhin ma lahaanayso waxaa la rabaa sida ma arkaysaa laba iyo tobanka maado oo hadda sanadkan laga yaabo ama koob iyo toban maado oo malaynaya waxa imtixaanka lagu qaada laba iyo toban maado sooma laba iyo tobankaas maado inaad juhdiga aad ku bixisa keliya ma aha marka waa inaad juhdiga aad ku bixisaa qur'aanka qur'aanka waa inaad ka yeelatid qayb maalinla ah oo adiga aad leedahay maalinla maalintaas waxaan leeyahay jusaan leeyahay aniga maalinta waxaan leeyahay laba jus baan leeyahay inaadan soconin adigoo aan qur-aan akhrinin waxaan leeyahay ardayda hambalyo hambalyo waxaad taagan tihiin maanta meel bilow ah waxaa waaye wax badanaa idin sugaayo oo waxbarasho ah iyo adduunyo ah marka waxaa wanaagsan in lagu dadaalo adduunyada iyo aakiradaba sidii dadka iga horeeyey ay sheegeen haddaad ku dadaasho maxaan ku idhahdaa diinta wax badanaa kuu fududahayo waxbarashadaa fududahayso waxaa kaloo kuu fududahayo nolosha kale oo caadigeed oo gurigeed haddii aad noqon lahayd qof reer dhaqanayo wax badan ayaa kaa tootoosinska ku toosmaayo marka waxaan leenahay ilaahay imtixaanka waxaa waaye natiijo fiican ilaahay idinka siiyo ujeeddada hadda la leeyahay waxaa waaye waa duco waaye kulley qur-aan noqon hila soo akhriyay haddana waxaa waaye duco kale ayaa kusii daraynaa marka hala dadaalo juhdi badan hala bixiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah annaga saan waa isugu iman jirnay quraan waa akhrisan xaflada waa dhigan jirnay biyo waa cabi jirnay waa sharaabi jirnay waa cuntayn jirnay laakiin idinka hadda waxaa dheertihiin waa laydin quraan saaray quraan saarkaas waa wax cusub waaye wax hori jirayna maaha hadda kadib in iman doonana ma aqaano marka quraan saarkaas waxaa la rabaa in laga dareemo imtixaanka waxaa la rabaa in laga dareemo natiijada waxaa laga rabaa in laga dareemo kaalmo hore in laga dareemaa la rabaa qur-aanka aan akrin horta qur-aanka in la aqbalo allah ka dhigo kii imtixaanka idinku fuday allah ka dhigo kii aan wax ka dareenna allah ka dhigo inuu sii jirana waa rajaynaynaa marka kulley intaasaan ilaahay imtixaanaa geli doontaan maanta khamiis waaye berina jumco aniga lama qumana inaa khamiis kusoo aadisataan xafladiina sababtoo ah xilligii aad wax akrin lahaydeen ee waxaad diyaarin lahaydeen ee imtixaanka aad u diyaar garoobi lahaydeen waaye idinkaa laakiin dalbaday jumco waxaa laga yaabaa waa caajisaysaan waa daalantihiin xalay dadaa dhafraayay caawa alaabtan fujisay rabtaa qaaditaan ay u baahan tahay haddana kolley wax idin qarsan idinkaa og wax idin qarsan idinkaa og iyo imtixaankii qaabkaad ugu diyaar garoobeysaan waxaan leenahay imtixaanka ha loo diyaar garoobo insha allahu tacaala duruusta ha la akriyo ee qaabka imtixaanka loo qoray loo gelayo instru- instructionka la raacayana muhiim waaye waana ogtihiin whatsappyada iyo gruubada iyo guud ahaan social mediaha iyo wasaaradda waa kala socotaan marka eh, waxa aqoonta keliya ma aha waxa wax lagu galo ama kaalinta lagu galo ama lagu maaragtay baas ma aha muhiim waxaa ah caqligaa la isticmaalaa tactigaa la isticmaalaa ee, sida la sheegay muwaafaqada ilahay ku waafajiyaa la isticmaalaa adkaaraa la isticmaalaa qur-aankaan hadda akrinaa la isticmaalaa ku kalaa la isticmaalayaa marka guul aynin rajaynaynaa guuleysta guuleysta insha alla maad iskale oo isoo waafajiyey halkan yani awalan waxaan salaamayaa dhammaan ardada sharafta leh iyo maamulka iskuulka iyo macalimiintiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdu salaan aad ayaan ugu faraxsanahay yani xalfadan sida wanaagsan ay usoo agaasimeen ardada foomfoorka ee sheekh xuseen hadde halkan waxaa laga sheegay yani dardaaran iyo yani duco macalimiinta iigu horreysay ayaa wax walbana soo gabagabeeyo ka hadlay laakiin aniga waxaan leeyahay yani dardaaranka waxaan ku darayaa cilmigiin inuu noqdo cilmi naafican cilmi waxtar leh oo cilmigaas idinku hogaamiyo waddo wanaagsan yani maadaama aad tihiin imtixaankii aad gelaysaan ee, ugu dambeeyo ee, ee, يعني حق يعني الدولة waxaan leeyahay macnaha inaad dadaashaan ee dadaal badan aad samaysaan hadda ka horaa yani waxaa dardaarmay oday ee u dardaarmay yani caruurtiisa u dardaarmay caruurtana waxaa ku jiray ee, ilmo yar yaraa ku jiray yani caruurtaas waxa wuxuu leeyahay marka safar uu u socday odayga wuxuu yidhi yani safaraan u socdaaye ee, xoolihii hebel waxaa lagu ogyahay xoolaha ha raaca hebel yani ariga ha raaca hebel yani beerta ha aada yani ilmahan waxay kooban yihiin laba qayb qaybna waa eeda yani ayaa hayso eeda ayay u tahay qaybna hooyadeed ayaa hayso yani hooyo oo isku hayso waaye laba laba bah yani caruurta waxaa ku jira marka cunug oo gooni oo goldhow ayaa ku jira marka waxaan habarta ma dhalan gooni waaye odaygii wuu dardaarmay wuu dardaarmay wuu dardaarmay kadib wuu iska baxay marka yani kuma soo daray ma dhahayo cunugan goldhow naga fiiriya ma dhahayo waa qancilay mogtahay kadib oday cunug yaa ka daba orday marka yariiska ahay wuxuu yidhi aabbo adi waa dardaarantee waana buxuysaaye waxaa sheega uu yidhi marka wax yar oo ani wax ii taraayo oo adigana waxba kuu dhibayn maxaa uu yidhi marka eedada uu dheh uu yidhi yani waa aniga waa baxay cunugan qoldhoona goyn oo fiiriya dheh marka aan hadda waxaan leeyahay marka cilmigiina cilmi naafican ilaahay ha ka dhigo waana mahadsantihin hambalyo waana soo gogoyn assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaan siin doonaa maamulaha guud ee iskuulka sheekh xuseen cadde oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa u mahadceliyey ardaydii soo qaban qaabisay xafladan ee xafladan qiimaha badan leh ee loogu talagalay sagootinta macalimiinta kasoo qayb gashay mar labaad waa salaaman tihiin Ee, waxaa ilaahay subxaana watacaala ay mahad u sugnaatay noo suurtageliyey maanta Ee, fadhigan quruxda badan leh iyo meeshaan sida loo loo mataqaanaa aadkaa loo qurxiyey noo suurtageliyey inaan isugu nimaado Ee, taasna waxaa u sabab ah ardada sanadkan ka qalin jebinaysa iskuulka oo dhigatay xaflad sagootin ah oo macalimiintooda ay ku karaaminayaan ama loo carabta u taqaana xaflatu takriim lilmucalimiin marka waa ka mahad celinayaa ka maamul ahaan waxaan u mahad celinayaa ardada dadaalkan iyo mataqaanaa juhdigan faraha badan leh iyo xusuustan macalimiintooda ay ku reebayaan yaan uga mahad celinaa wa jazaakum allahu khayrna ayaan leeyahay ilaahay mataqaanaa hadi ka abaalmariyo ee, macalimiintii inaad soo xasuusteen tan kale xafladda waxay xambaarsaneed saakay ee, barnaamij cusub oo asna ah quraansaan oo ay ardadan mataqaanaa macalimiintooda ee quraan saaraya insha allahu tacaala in ilaahay imtixaanka uu waafajiyo sida saxda wadada saxda ugu waafajiyo ee, mataqaanaa taradud iyo shashaki iyo mataqaanaa inuu ilaahu ka dhooro waxaa laga yaabaa ardaygoo sida anaga mararkaan aan aragnay adoo imtixaanka ku jiro maadadii iyo waxaan- waxaa la jiray su-aasha si fiican ugu jawaabayo wada saxahayo in arday arday kale uu ku tashwiishiyo oo ku yidhaha saas ma saan markaas aa ka baxda aa ka leexato wadadii saxda ah aa tirtirto wixii waa wanaagsanaa aa qoratay wax aan jirin aa markaas aa qorto ma taas ilaahay mutaa- waxaan dhihi- waxaan leeyahay eh, allah idinka badbaadiyo Eh, tan kaleento waxa waaye ardada waxaan kula dardaarmayaa imtixaanay galayaan imtixaanay u socdaan imtixaanka waxaa la rabaa juhdi badan in la- la- mataqaana la la muujiyo akhris badan la muujiyo si wada jir ah oo gurub gurub ah waxa loo akhristo العلم بين الطلا- الطلاب واي ما بين الطلبه marka ardayga ardayga kale inuu wax la fa- ka faa'iidaysto waayo ardaygan waxbuu hayaa ardaygaas kale waxbuu hayaa kaligaa inaad guri isku soo xirto wax akhriso waxaa ka fiican si jamaaciya inaad wax u akhrisaan wax kala faa'iidaystaan Eh, tan kalenta waxaan rabaa inaad iscaawisaan oo ardayda dhammaantood e islama aha mumtaas ilmu islama aha mugsan tahay marka in la iskaalmeeyo is- mataqaanaa waxaan rabaa wax isla akhrisaan mataqaanaa maxaa la jiray oo aad muujisaan midnimo Eh, tan kaleento imtixaanka markaa galaysaan oo kaleento adigoo weyse qabo mataqaana maxaa la dhihi jiray eh, soo duceystay adkaarta soo akhristay soo dadaalay jaanibkaas ka dhisan inaad imtixaanka aad gasho imtixaanka markaa gashane khibra u baahan yahay imtixaanka imtixaanka markaa gasho oo lagu soo hordhigo su-aalaha waxaa laga yaabaa su-aasha koowaad inaad fiiriso ay kugu adkaato oo timekaagii oo dhan aad ku bixis iyada aad kor fadhido taas yay dhicin su-aalaha marka lagu soo hordhigo akhri dhammaantood akhri marka waad akhriso midda kugu fudud soo qaada ka shaqay midda ku xogta ka shaqay midda ku xogta ka shaqay kuwa kugu ad adag gadaa u dhigo si ay waqti kaaga cunin marka dambo su-aasha kugu dambayso kugu adag iyo adiga waqti isu soo jeesta marka laakiin haddii tiraa midda koowaadaan ku kor fikira maanta oo dhan ictikaftu caleyha haddaa tirahdo waqti meeshu kaagu dhumaya marka taas iyo dhicin waxaa la dadaalo insha allahu tacaala Eh, haddii ilaahay imtixaanka idinku guuleeyo taasna kugu ducaynaa imtixaanka alla idinku guuleeyo marka hore haddii imtixaanka aad ku guuleysataan ne waxaan rabaa waxbarashada in la sii wado khaasatan gabdhaha in waxbarashada sii wadaan aan rabaa tareenkaa laga tegin fahmino wiilasha sidoo kalento idinkana waxaa ku walateen sanadka waxa la dhaho tahriib yaa la aadan meelaan wax jirin yaa la aadan yaa nafta la halligin yaan badaha la gelin ilmo mataqaanaa inta ga- meel xun tagaana cagaarna iska sawiraan wuxuu ku leeyahay meeshaan aan joogaa nabadaan ku jira faraaqan ku jirnaa yurub wax yaala ma laha runtaa idiin sheegaynaa yurub wax yaala ma laha dadkii tagayaa soo arkay wax yaala ma laha haddii aa xataa ka fakatood tagta adiga waxaa laga yaabaa ilmahaaga iyo ilmaha ku xigo ilmaha ku sii xigo khadkay ka baxayaan khasab waayo marka meeshaana diinna taallaa muslimiin joogtaa shaqana ay taallaa waxbarashana ay taallaa wadankiina mataqaanaa allah idin tusaadini lahayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan dhegeystayaal intaasi aynu kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jawaran toddobaadkan kusoo qaadanay xaflad isugu jirtay quraansaar iyo saguutin loo sameeyey ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare sheekh xuseen cadde primary and secondary school intuu socda barnaamijka anigoo zaare idinla socodsiinayay dhankay farsamada ah waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midciinkiisa nabadgelyo
Thank you.